haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa magaalada london noogu soo diyaariya wariyahayaga ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa korneyl cumar salaymaan cali oo horey u soo noqday ciidanka sirdoonka ee soomaaliya sidoo kalena mar soo noqday ciidankii cirka ee dowladdii soomaaliya kusoo dhowow barnaamijka marka hore korneyl cumar waa ku dhowaay ridwaan aad iyo aad baa u mahadsan tahay waxaa muuqata in inta badan laga hadlo amni darrada ka taagan soomaaliya gaar ahaan marka laga hadlayo muqdishona waa ay ugu sii daran tahay oo qaraxyo iyo weeraro ayaa ka dhaca qaraxii ugu dambeeyey ee ugu xoogganaa siddeed iyo labaatankii diseembar ayuu dhacay markaad eegto cabsida faraha badan ee dadku ay ka qabaan al-shabaab iyo shabaab weerarada ay geysanayaan ee dadka faraha badani ay ku le-anayaan maxaa sababa ayay kula tahay oo looga hortegi la'yahay
bismi illaahi wasalaatu wasalaamu calaa sayidina moxamed horta qof waliba ridwaanow aragti uu arrinta ka leeyahay waa garta aniga aniga cumar ahaan aragtiaan ka leeyahay waxaan rabaa inaan wax yar dib ugu noqdo waktigii midowgii maxaakiimta iyo ka hor waktigii warloodhada waddanka waad og tahay markii dawaddii dhexe ay burburtay qabiil baa loo dagaalamay qabiilkiibaa markii dambe dhexdooda islaayay warloodhaa abuurmay soomaaliya oo dhan warloodhadii dadkii way baabi'iyeen dagaal xun bay ku sameeyeen waxbay dileen way laayeen xoolay ka dhaceen yanaa waddanka dhan way baaba'asheen waana la ogyahay arrintay ka sameeyeen meesha caalamka mar soo gurmato tiri storhob waxayaan samaynaynaa iyagiina iyo intay nagu cariyeen bay nooga tageen markii dambe ilaahay qudradiisa midowgii maxaakiimta ayaa dagaal la galay woorlooladii shacabkuna waa raacay marka shacabku na faahaysay way raaceen way u hiiliyeen ilaahay wuu jebiyey woorloodhadii markay nabaddii soo noqotay oo dadkii is-ogolaaday waa gartay wax arrinta laakiin dhibaatooyinka al-shabaab ay geysanayaan sidee looga hortegi karaa waxaa looga hortegi karaa qaraxyada dhacaaya iyo weerarada dhacaaya waa in booliisku hawshii booliisnimo ee uu lahaa qabsado amniyaadkuna nimankan la yidhaahdo nin sana ay hawshii nabad sugidda ee ay lahaayeen qabsadaan ciidamada milaterigaana loo dhaafo hawshoodii inay qabsadaan laakiin haddii hawshii laga wada tago nig hawshiisu ka tagaa hawl kale la wada galo wixii dayac badan baa imanaya nisa waxa waa in la dhisaa saraakiil nise ah oo khubaro ah oo culus saraakiishaasi waa niman la yaqaano ma gabanayaan waa la yaqaanaa laakiin waxay leeyihiin laba milyan ama laba kun oo qof ama intaasoo boqol oo kun oo qof oo agentis ah oo meel kasta tooga meel kasta oo wax ka dhacayaan jooga shabaabta hadday jirto ha noqoto xalanaha la fadhiya ha noqoto meel walba oo uu qof bini aadama waddankani jooga uu jooga waa in la helaa rag nis ah oo qarsoon oo informers aan la aqoonin oo warka la wixii ka dhaca meesha hadda soo debiya waa garta laakiin hadda markaasaa la ogaan karaa markaasaa la ogaan karaa qorshayaasha xunxun ee ummadda lagu baabi'inayo markaasaa laga warheeli karaa waa garta arrinta hadda inta badan dadku ay isweydiinayaan waxay tahay marka laga hadlayo sirdoon de adiguna waad ka soo shaqaysay in ciidankii nabad sugidda ay drays ku labisan yihiin oo dadka laga dhex garan karo inay yihiin ciidamadii nabad sugidda marka ma is leedahay arrintaas laftirkeeda waxay qayb ka tahay waxaan ka hadlayaa taas weeye nin dhar nin sirdoon ah maxaa public ka dhigay maxaa public ka dhigay waxaa meesha jirta aqoon daraa jirta dadkii aqoonta lahaa oo waddanka in badan kasoo shaqaynayay hawsa yari maxay qaban karaysaa maxay yaqaaniin macalimiin bay u baahan yihin hawsa iyo waxbara macalimiintii hala keeni lahayiin marka dadkani waa dadka waxay khilaafsan yihiin manhajkii amniga lagu dejin lahay oo dhan bay khilaafsan yihiin ninkaan reeska gashan ee la yaqaana amni ma sugayo amni ma sugayo xilligii dowladdii dhexe ee aad adigu ka tirsanayd ciidankeeda sirdoonka sidee amniga lagu sugi jiray amnigu waa saan kuu sheegay ninka sarkaalka anigu markaan sarkaalka ahaa ee aan amniga ka tirsana nabadsuguda ka tirsanaa waxaan qabay intaasoo kun oo agent informers ah oo wasaarad walba ku jira wasaarad walba jooga oo nin yaqaana jirin wasaarad keliya ayaa waxaan ku dhahaa ilaa iyo konton qof oo agents ah oo midna mid aqoonin haddana markaasaad waxaa helaysaa warka beentna la baray war runaa la rabaa marke waxaan xoogga saari jirnay warka runta ah marka hadduu mid war kuu keeno kuwa kalena soo hubiya oo is ogey markaasaa runta aad gaadhaysay markaasaa wax kasta oo wasaaraddaa gudaheeda ka socda aad helaysay oo khaladaad ah laakiin hadda ma jiro ifoma ma jiro ninkii dilaysaa loo geliyey waa public officer waa dagaalamayaa tuutuu labisan yahay qoli buu la ordayaa taasi amni sugid ma aha waayahay ka sokow nabad sugidda xataa ciidamo milatary ayaa jira oo marar fara badan weeraro ku qaada meelaha ay ku sugan yihiin al-shabaab waxaa jira sidoo kale weeraro dhinaca cirka oo maraykanku ay geystaan marka xaqiiqda dhabta ah ee taagan ee al-shabaab looga adkaan la'yahay ma waxay kula tahay waa arrin la xiriirta dhinaca dhaqaalaha iyo hubka mise waa arrin la xiriirta qorsho aanay dowladdu sidii loogu talagalay qorshaha dawladda ayaa qaldan weli ma aanan maqalin waan maqlay magaalo heblo oo shabeel haystaan la qabsaday laakiin wax laga qabtay iyo ciidankii ka baxay meeluu aaday lama sheego lama yaqaan waa milatary baana leeyahay baa galay meesha ciidamo milatary galay nin shabaaban laga qaban nin hub shabaab leeyahay oo la gooyay ma jiro waxa uu naloo sheegaa magaalo heblo waa la qabsaday waxaa laga saaray shabaab hela laga saa laba bilood sadafka waxaa maqlaya waa laga soo baxay waayahay laakiin arrinta arrinta arrinta la yaab kale waxay tahay in marar fara badan shacabkii iyo al-shabaab marka la eego shacabku sidii loogu talagalay aanay dowladda ula shaqayn sida dee lagu eedeynayo ama shacabka laftirkiisa uu ka baqayo al-shabaab maadaama aysan mararka qaar heli karin amnigii ay dowladda uga baahnaayeen marka wada shaqayn la-aanta dhinaca bulshada iyo ciidamada ama guud ahaan dowladda soomaaliya laftirkeeda ma la dhihi karaa qayb ayay ka tahay amni darada iyo qaraxyada ninkaas shacabka waxaaba aniga wararkay soo gaarayaa soomaaliya maana tegin laakiin wararka igu soo gaaraya yurub aan joogo waxa weeyaan sha dowladda baarlamaanka iyo wasiirada ayaaba laaluusho oo siiyo shabaab lacag haddii kale way dilayaan shacabkuna waa og yihiin oo iyagaas laaluushayaba ka baqayaanba inay sheegaan waa gartay dee canshuurna way ka qaataan soo ma aha canshuurna ka qaataan ha tijaarta iyo ganacsatada meel kasta lacagay ka qaataan ninkay rabaan waxay leeyihin keen lacag haddii haddii kale ku dilaynaa lacagti qasab buu ku yahay masaasaa marka amni lagu sugaya amni saa laguma sugaayo sidee marka lagu sugi karaa amnigu wuxuu u baahan yahay in shabaab dhexdeeda gudaheeda loo dhaco oo lagu samaysto intay yihiin nus ka mid a inuu informer noqdo oo wax alla waxa ay soo qorsheynayaan oo dhan halkaa lagaga soo sheego before hand sidee marka ciidan soomaaliyeed sidee lagu dhisi karaa nineteen sixty marka xornimada qaadanay westi oo dhan waynoo diiday inay ciidan aan dhisano ruush baa noo tagna ruush noo dhiso oo cadow ay ahaayeen maantana weligaa ku dhisaya intay jiraan ku dhisi maayaan adiga aragtidaada sidee ciidan lagu dhisi karaa maxaa loo baahanya marka ciidan la dhisayo hadday yurub ii diiday yurub hadday ii diiday inay ciidan ii dhisto rag badan baa diyaar u ah inay ii dhisaan sa waa la socda turki inuu ciidan soomaaliya jecel yahay inuu dhiso laakiin turki waa dawlad ka tirsan united nations oo cunaqabatay ma saartay mana mana aha vitona ma laha vito male turkigu waxba ma samayn karo gacan dib u baqaysa weeye ragga vitogana la rabaa inay galaan arrinta oo ay milatariga layidhaha dhisaan laakiin waxaan ka shak aan diidanahay oo waxaan suurtagal ahayn nin qaba basaboor eurubiyana inuu yaado ciida ii dhiso waayo waayahay arrinta arrinta muhiimka waxay tahay sidee ciidamada laftirkooda ku wada shaqayn karaan maadaama mararka qaarkood loo arko in amni darada ay ka dhalato ciidankii oo aan wada shaqaynayn ama ciidanka qaarkood oo la leeyahay laaluush ayay qaataan oo sidaas ayaa laga yaabaa in baabuur qarax sida ama rag hubaysan ay ay ay magaaladii u galaan ridwan xaqiiqada in laga idhatira maaha adeer ninka shabaabta ah ee raba inuu isqarxiyo meel qarxiyo hadduu jiro wuxuu la hadlayaa askariga waadiya mees taagan haddaad iga leexan ayaa ku dilaya buu yidhi lacagtaana qaado askariguna waa baahan yahay lacag mahaysto wuu sii daynaya yes laakiin waxaan ku leeyahay waddanka dhan dhismihiisa oo dhan baa khaldan milatari waa khaldan yahay milatari waa khaldan yahay milatariga waxaa loogu talagalay inuu cadow banaanka dalka ka daafico sidee marka shacabka iyo dowladda ama ciidamadu ay u wada shaqayn karaan bal dhinacaasna aan eegno waxay u wada shaqayn karaan dowladdu number one inay daadiso baasaboorada ajnabiga ay haysato number one oo ay soomaali noqdaan oo ay diidaan awaamiirta laga siinayo banaanka number one number two in milatariga loo dhaafo shaqadiisii ha la dhiilgareeyo shabaab meeshay qabtaanna way degayaan militariga kuma jirto meela qabsatay inaad inaad ka baxdo ha qabsee hana degeen hana joogeen marka waxaan leedahay mararka qaar mushaar waa in meesha loo ay qabsadaan way helaa ciidanka waa ka in baxaan dhaqaale iyo daawo iyo mushaar loo helaa booliisku waa inuu hawshiisii booliisnimo u noqdaa ee uu dhaafaa shabaab baa la dagaalamaya S- nabad sugiddu waa hay-ada shibila waa hay-ad military ma aha nabad sugiddu nin kasta oo shibila noqon kara ma aha military generaalaa laga wasiinaya m- garaada military lagu taxaya waa qalad waa nin civilian c one iyo c five iyo b two iyo walas waa darajooyinka shibilkaa la siiyo ma aha in la siiyo garaado military marka waxa weeye nabad sugiddu aado shaqadeedii isbanaajka ahayd ee jaasusnimada ahayd oo ha jaajusto ciidamada amison ha jaajusto xalane waxa ka socda ha jaajusto shabaab waxa ay wado ha jaajusto dadka wakiilada oo magaalada ku jira waxay samaynayaan haddaan saas la samaynin waxba lama ogaan karayo arrinta ugu dambaysaan ku weydiinaya waxay tahay ma loo baahan yahay wadahadal dhex mara dowladda iyo al-shabaab si xal loo loo ah helo?
very important waa waa muhim haddii cididii dadkan la dhegaysta maaha dowladdu waa inay hor fadhiisataa shabaab Waa waana gartay.
inay gorgortamaan oo wax lo- shabaab maxay keeni kartaa hadday jirto maxay keeni kartaa waxay keeni kartaa ee, ee, waddanka diintaa lagu xukumo yaa diidan ma inagaa diidan maya waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay wakhtigaagan abaasitaae intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan aan ku wareysanayay kornel cumar salaymaan cali oo horey uga tirsanaa ciidanka sirdoonka soomaaliya sidoo kalena mar soo noqday ciidankii cirka inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji oo idin leh nabadgelyo
barnaamijkaasi martida mikrofoonka ridwaan xaaji cabdiweli ayaa nala soo codsiinaya